بsم اlh الرحمن الرحيم alxamdu للh رb العاalمين وsl اllهma وsلم عlى نبyina mحamd وعlى آlih وصaxbh أجمعين amا bعd yqul اllah تbاarka وتعalى وqطعناhm fi اlأرض أmma minhm الصاlحuن وminhm dun ذلk وblwnاhm bالxasناaت والسyiئaت laclhm yrجicuun suuraة alcaraaf ayaan kusoo dhafsirnay aayadda boqol lixdan iyo sideedaad ayay darsigan ka bilaabanaya qisadii reer bani israa'iil baan kusoo dhafsirnay iyagii baa laga sii warramayaa wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala waqatacnaahum waan googoynay reer bani israa'iil fi l ardi dhulka dhexdiisaan ku googoynay umaman xaal ay ummado yihiin iyagoo ummada ah minhum waxaa ka mid a ummadahaas ama minhum reer bani israa'iil waxaa ka mid a alsaalixuuna kuwa wan wanaagsan wa minhum waxaa kaloo ka mida duuna dalika yani kaas dalika kaa lasoo sheegay kuwa ka hooseeya wabalownaahum waanu imtixaanay bilxasanaati xaaladawan wanaagsan baan ku imtixaanay wasayi-aati iyo kuwa xunxun lacallahum yarjicuuna si ay u noqdaan reer bani israa'iil ilaahi subxaanau watacaala wuxuu leeyahay waan googoynay oo dhulka dhexdiisaan ku googoynay iyagoo ummado ah macnaheeda khilaaf baa ilaahay dhex dhigay cadow baa lagu saliday way qaybsameen oo dhulkay ku kala firdheen way macnaha dad wanaagsan baa ka mid ah dad wanaagsan oo ilaah sharcigiisa ilaaliya ayaa ka mid ah kuwo aan saa ahaynna way jiraano faasiqiin iyo kufaar ah waxaanu ku imtixaanay rabbilahi subxaana watacaala xaaladagood wanaagsan sida barwaaqada iyo caafimaadka iyo nabadgeliyada oo iyo laftood imtixaan ah iyo xaaladaha xunxun oo sayi-aad ah sida matala waxa weye abaaraha dhibaatooyinka cudurada nabadgelyo darada waxyaalahaasaan ku imtixaan maxaa loo wanaagsan baa ka mid oo ilaahay sharcigiisa ilaaliya wa minhum waxaa ka mida duuna dalik kaas dalikadu salaaxibay unoqonaysa kaa la soo sheegay saalixiinta kuwo ka sokeeya oo macnaha ka hooseeyaa ka mid maana wa minhum waxaa ka mida duuna dalika kaa la soo sheegay kuwo ka hooseeya oo macnaha salaax iyo wanaagaasi ka hoos maray oo ama fusaaq ah ama gaalo ayaa ka mida macnaha wabalownaahum waanu imtixaanay bilxasanaati xaalada wan wanaagsan baan ku imtixaanay waa barwaaqada iyo caafimaadka iyo nabadgelyada wey mulkiga iyo macnaha inay makhluuqaadku u adeegaan wasayi-aati iyo xaalada xunxun oo dhibaato leh intuba waa imtixaana maxaa loogu imtixaanay lacallahum yarjicuuna si ay u noqdaanoo khaladka ay uga laabtaan baa imtixaanka loo mariyey fakhalafa min bacdihim khalfun warifu lkitaab fakhalafa waxaa khaliif noqday min bacdihim kuwa gadaashooda kuwa in xun iyo in wanaagsan isugu jirta gadaashooda waxaa khaliif noqdo ka dambeeyey khalfun kuwa xunxun yani caruur xun baa ka dambaysa kuwaasoo warisuu dhaxlay alkitaaba kitaabkii dhaxlay tawradaha ya'khuduuna kuwa waxay qaadanayaan carada hada aladnaa ama warisuu waxay dhaxleen alkitaaba kitaabkii bay dhaxleen ya'khuduuna iyagoo qaadanaya carada hada aladnaa kan dhawaanshaha badan dheeftiisay qaadanayaan carada hada kan dheeftiisay qaadanayaan aladnaa ee hoosaynta badan ama dhawaanshaha badan wayaquuluuna waxay leeyihiin markay qaadanayaan yaquuluuna waxay leeyihiin sayuxfaru waa la dhaaf lanaa annaga waa naloo dhaaf wain yatihim walxaal bay sidaa leeyihiin in yatihim haddii u yimaado caradun dheef oo mithluhu kaasoo kale ah ya'khuduuhu ay hadana qaadanayaan alam yu'khad miyaan la qaadin calayhim dushooda miihaaqu lkitaabi kitaabka ballankiisii adkaa miyaan laga qaadin allaa yaquuluu inaysan odhanin soo lagama qaadin anlaa yaquuluu inaysan odhanni miyaan laga qaadin cala allahi alla dushiisa ila alxaqa xaq mooye ilaahay waxaan xaq ahayn inaysan dushiisa ku odhanin soo taas lagama qaadin oo wadarasuu soo maysan akriin maa fiihi kitaabka wax dhexdiisaa soo maysan akriin waddaaru alaakhiratu aakhara daarteeda ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan tahay yattaquuna isjirayay oo ilaahay cadaabkiisa ciqaabtiisa iska jirayay ee afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli iyo garasho lahayn macnaheedu waxa weeye reer bani israa'iil dad wanaagsan iyo dad xunba way isugu jireen laakiin kuwaas isku dhex jira waxaa ka dambeeyey qolo khalfun ah khalfiga waxaa la yidhahdaa yani dadka aan khayrka lahayn baa laga wada kuwa xunxun baa ka dambeeyey oo khayrlaawayaal ah kuwaasi maxay ahayd tilmaamahay kuwaasi lahay waxa weeye kitaabkii tawreed ahaa bay dhaxleen kitaabkii iyagu kusoo wareegay adduunyadan liidata ayagoo kitaabkii tawreed ahaa haysta bay haddana adduunyadan liidata dheefteeday qaadanayaan macnaha waxaan liita ee hada al adna laleeyahay waa adduunyada dheefteeda ay qaadanayaanna waa laaluushki laaluush bay qaadanayaan shagi iyo mansib iyo macnaha waxa weya kursi bay qaadanayaan magac bay siisanayaan adduunyadanay qaadanayaan aadka u liidata markaasaa waxay leeyihiin haddana waanu loo dhaafi doonaa dhib male ilaahay waa qafurraxiimo waanu loo dhaafi saa markay leeyihiin haddana xaaladda iyaday leeyihiin waana loo dhaafi tii ay qaateen mid la mida hadday u timaado haddana way qaadanayaan mid horay galeen oo khalada haddana waxay rijo ka qabaan in loo dhaafayo afkayga kaliyihiin waana loo dhaafi isla tii oo kale hadday u timaado haddana waa qaadanaya macnaha waxaa lagu eedaynayaa ilaahay subxaana wa tacala waa kafuur raxiim oo addoomadiisu hadday u toobadkeenaan toobadda waa ka aqbala dembigana waa u dhaafaa laakiin adoo dembigii ku dhex jira oo haddana diyaar u ah mar kale hadduu kugu soo loobto jaanis kala hesho inaad gasho haddana waa la ii dhaafi ama ilaahu ii dambidhaaf taasi waa jeesjees waaba dembi kaleba in lagu dhaafo iskama dhaafo khalad kale oo cusub baa gashayba maxaa yeelay waxaa la doonayaa markaad ilaahay baa ii dhaafi leedahay ama ilaahu ii dhaaf waa inaad wixii horta ka tagto ood go-aan ku gaadhay inaadan dib damar ugu noqonin ayagu wixiina way ku dhex jiraan haddana waxay ku talagashayiin hadduu mar labaad jaani soo maro inay galaan oo qaataan haddana waxay leeyihiin waa noloo dhaafi saasay leeyihin macana rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacala marka nimanka sidaas yeelaya kitaabkii tawreedaha ballantiisii adkaysoo lagama qaadin maxay ayd ballantaas waa middaa lagu sii fasiro waxaa la yidhi inaysan ilaahay waxaan xaq ahayn dushiisa ku sheegin inayna ilaahay ku been abuuranin oo waxaan ilaahay xalaalaynin wuu xalaaleeyey inaysan odhanin wuxuu ilaahay xaraameeyey inaysan xalaalaynin inaysan ilaahay ku been abuuranin ballantii nooca ahaydee tawreed soo lagagama qaadin oo ballantaasi nimankii qaaday soo maaha kitaabkii tawreed ahaa nimankii akhristay ee darsay soo maa maxaa ku dhacay oo isaga yeelyelaya daarta aakhara ayaa u khayr badan dadka alla ka cabsada ee miyadan caqlilahi bu rabbi ilahi subxana wa tacala fa khalafa waxaa dib maray min bacdihim gadaashooda labadaa qole isku jirta saalixiinta iyo duuna daalika isugu jirta khalafa waxaa dib maray oo khaliif noqday min bacdihim kuwaa gadaashooda khalfun yani kuwa khaliif noqda xun kuwa ka dambeeye oo xun kuwa xunxun ayaa ka dambeeyey kuwaasoo warisuu dhaxlay alkitaaba diraasat alkitaab kitaabka akhrintiisii bay dhaxleen tawreedaha ya'khuduuna waxay qaadanayaan carada hada aladna carada hada shaya shaygan dheeftiisay qaadanayaan aladnaa ee liidnaanta badan waa adduunyadii adduunyadan ugu liidnaanta badan wax jira ayay dheefteeda qaadanayaan oo laaluush iyo kursi iyo magac bay ilaahay kitaabkiisii dhaafsanayaan wayaquuluuna waxay leeyihiin sayukfaru waa la dhaafi qaadashadaasi sayukfaru waa la dhaafi lanaa annaga qaadashada aan qaadanay waa naloo dhaafi walxaal bay saa leeyihiin marka ay leeyihiin waa naloo dhaafi waa xaaladda in ya'tim hadduu u yimaado caradun dheef oo mithluhu isagoo kale ah kii horay qaateen dheef la mida hadday u timaado xaaladda iyada ah ya'khuduuhu way qaadanayaan isla xaaladda lafta ay hadalkaa leeyihiin isagiioo kale hadduu haddana u yimaado way qaadanayaan waa niman diyaar u ah khaladkaa inay kusii jiraan oo sii wataanoo ilaahay diintiisii adduunyo dhaafsaday oo ku iibsaday way macna alam yu'khad miyaan la qaadin calayhim dushooda mitaaqulkitaabi kitaabkii tawreed ahaa ballantiisii adkayd miyaan laga qaadin anlaa yaquuluu inaysan odhaanin miyaan laga qaadin cala allahi alla dush hawshiisa inaysan odhanin ila alxaqa xaq mooye yani ilaahay inaysan waxaan xaq ahayn dushiisa ku sheeg oo ynan ilaahay ma sabiranin ballantaasoo lagama qaadin oo wada rasuul soo mayna darsin maa fiihi kitaabka waxa dhexdiisaa soomayna akriyin kitaabkan tawreeday dhaxleen waxa dhexdiisa ku yaalla soomaynan akriyin hadday akhriyeen ballantii ilahay haku been abuuranha ku been abuuranina ahayn kitaabka ballantiisii noocaa ahayn hadday ilaalin lahaayeen kitaabkana akrinta ay akrinayaan camal ay ku dari lahaayeen kan liita dheeftiisa mayna qaateen laakiin lama aan is ogolaan karin bay isu keenayan lamadaan is ogolaan karin waxa wey kitaabka way akrinayaan ballantiina way ogyihiin waa xususin haddana shaygii ay ballantu diidanaydee kitaabkana ay akrinayaan uu diidana bay haddana samaynaya taa way midda macnaa waxay marka la yaab kale ee lagu diidan yahay waddaaru alaakhiratu daarta dambe ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwibay u khayr badan tahay yattaquuna cabsada ama is-ilaaliyo ilaha cadaabkiisa iska ilaaliya ee afalaa tacqiluuna miyaydaan wax garanayninoo aydan waxba aqoonin wey macana wladiina kuwa yumaksikuuna haysta bilkitaabi kitaabka ku haysta oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiyey inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra lmuslixiina kuwa wanaajiya camalkooda ajirkooda dayaci mayno kuwaasi waa kuwii kitaabka ku iibsaday waxoogaaga adduunyada dhaafsaday magac iyo waxoogaa laaluusha iyo waxoogaa kursiya iyo waxoogaa dheef adduunyaha kuwii dhaafsaday kuwa hore kuwa laakiin kitaabka ilaahay haysta oo ku dhegan intay rumeeyeen haddana dhaqan ahaan u fulinaya salaadana toosinaya kuwa muslixiin baa la yidhahdaa waa kuwa wax hagaajiye oo wanaajiye kuwa iyaga ajirkooda iyo abaalgudkooda dayici mayno way leeyihiin bur bilahi subxana watacala waladiina kuwa yumassikuuna haysta bilkitaabi kitaabka kuwa haysta ee ku dhegani oo wa aqaamuu toosiyey asalaata salaada toosiy inaa anagu laa nudiicu ma dayacayno ajra almuslixiina kuwa wanaajiye camalkooda ajirkooda iyo abaalgudkooda dayici mayno waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dullatun wadannuu anahu waaqicun bihim wadkur waxaad xustaa nebiyow id waqti nataqnaa aan kor yeelay aan qaadnoo kor yeelay aljabala buurtii fawqahum korkooda kaannahu sidii isagoo abuur laayad oo wadannuu ay yaqiiniyeen oo wadannuu ay maleeyeen annahu jabalku ama buurtu waaqicun uu yahay mid dhacaya bihim iyaga markaasaa waxaanu ku nidhi waqulnaa waxaan ku nidhi lahum iyaga waxaan ku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay biquwatin xoog ku qaata yani si dadaal ku jira ku qaata wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisa ku jira kan aan idin siinay waxa dhexdiida dhexdiisa ku yaallana xusuusta lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad is jirtaan ree bani israaiil markii la kari waayey kitaabkii tawreed ahaa markii ilaahay u keenay subxana wa tacala nabi muuse loo soo dhiibiyey ayaa waxaa la yidhi kitaabka qaata kitaabkii waa diideen marka way ku gacansaydheen alla subxaana wa tacaala buur weyn oo buuraha ka mida inta kor loo qaaday baa dusha laga saaray korkoodaa la istaajiyey markaasaa waxaa lagu yidhi haddaad kitaabka qaadan weydaan oo yeeli weydaan buurtaasaa laydinku sii daynaya markaasay si ay xaaladda uga baxsadaan ila waa ogyihin markaa way yaqiinsan yihin ama malahooda wuxuu u badan yahay in buurtu ku dhici doonto hadday diidaan waan qaadana bay dheheen marka buurtii markii laga kor qaadayna meeshoodii bay ku noqdeen diidna bay dheheen marka waa nima noocaas yacni macagagnimadoodii iyo madaxadaygoodii unbaa laga sii hadlaya laga warramaya macana wadkur xusnabiow id waqti nataqnaa aan kor yeelnay aljabala buurtii fawqahum korkood kaannahu sidii isagoo ah buurtaasi dullatun dalaayad isagoo ah dullada waxa la shay kastoo korkaaga daruurta waa la dhahaa dalaayada shayga macnaa waxa way qoraxda la iska xijiyey ambareelada iyadana waa la yidhahda kaannahu sidii isagoo dullatun dalaayad oo kalea buurti sidii dalaayad oo kalea dushooda la istaajiyey wadannuu waxay yaqiiniyeen annahu jabalku waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim iyaga ama waxay maleeyeenoo malahooda u batay annahu jabalku waaqicun inuu yahay mid dhacaya bihim iyaga kusoo dhacay haddayna yeelin markii buurta la dul saaray maxaa lagu yidhi khuduu qaata baa layidhi maa aataynaakum waxaanu idin siinay qaata oo tawreed ah biquwatin xoog ku qaata yani xoogga qalbiga si dadaal ku jiro oon dhayalsi ahayn dadaal ku qaata le kitaabku wadkuruu xusa maa fiihi kan aan idin siinay dhexdiisa waxa ah waxa ku dhex yaallo axkaama xalaalayn iyo xaaraamayn ah cibaadaad iyo caqaa'id ah taas xusa oo qaatoo ku dhaqmo wey maana lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isjirtaan oo ilahay cadaabkiisa iska jirtaan iyo ciqaabtiisii وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم, ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى القواع لا يجد قليل بلن إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كوكا قاضي انت لأبور انت وضبضا أيا بلن تعالى يفعل واذكر حسبا للنبي وضدك أشك إذ وقت أخذ أقاضي rabbuka rabbigaa markuu qaaday min bani aadama aadam caruurtiisa xaggooda markuu ka qaaday min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii aadam wiilashiisa xaggooda markuu ka qaaday min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii oo wa ashhadahum uu marageliyey markii uu qaaday oo dhabarka ka soo qaaday kadib ayuu wa ashhadahum marageliyey ayagii calaa anfusihim nafafyaalkooda dushoodu markhaati geliyey wuxuu ku yidhi alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaalu waxaa hi balaa iskaba dhaaf inaadan rabbiga naga ahayno waa tahay shahidnaa waan markhaati furnay oo waan mara kacnay an taquluu shahidnaa waan markhaati furnay inaad rabbiga naga tahay baanu markhaati ka nahay maxaasaa loo yeelayo maalintaa loo ururiyo loo markhaati geliyey an taquuluu inaydaan odhanin darteed baa saa loo yeelay an taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan odhaanin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada inaydaan odhaanin innaa anagu kunnaa waxaan ahayn allow can haadaa tawxiidkan xaggiisa qaafiliina kuwa moog baan ahayn aw amase taquuluu lianlaa taquuluu si aydaan u dhihin inamaa ashraka waxa uu shirkiga sameeyey aabbaa'unaa aabbayaashanaa min qablu hortanna horaan aabbayaashanaa waxaan ku kacay shirkigan wa kunnaa waxaan leyn anaguna duriyatan ubad caruur baan ahayn min bacdihim gadaashood duriyatan oo min bacdihim gadaashoodaan ahayn afa tuhlikunaa miyaana halaagi bimaa shay miyaa noo halaagi allahu tacaala ay sameeyeen almubtiluuna kuwii baatilka watay awowyadanna khaladka ismacel miyaa naloo haystaa wey maana ayadda tafsiirkeeda xadiis baa ku soo aroortay oo ka mid yahay xadiidka cabdullahi bni cabbaas laga warinayo axmed iyo nasaa-i iyo xaakim baa soo saaray waana xadiis saxiixo sheikhu lalbani caleyh raxmatullah iyo keyrkiiba ay saxiixinayaan wuxuu yidhi rasuulku sal lla alay waslam ina allaha akhada almihaaqa min dahri aadama binucmaana yowma carafa maalinta carafa ayaa rabbi subxaana wa tacaala ballanta ka qaaday aadam carruurtiisa dhabarka aadam wuxuu ka soo saaray caruur kasta oo uu abuuri doono markaasuu rabbi subxaana watacaala hortiisa ku firdhiyey sidii iyaga oo dhurcaso oo kalea sidii iyadoo macnaha waxa weeye yani quraanjada yaryarka aada moodayso baa hortiisuu saa u daadiyey markaasuu rabbi la hadlay subxana watacaala foolka fool buu la hadlay wuxuu ku yidhi alastu birabbikum soo rabbigin mi markaasay yidhahdeen haa markhaati baanu ka nahay inaan rabbiga na tahay iyagaa lais markhaati geliy marka markhaati ka noqdaa li taasay marka aayaddu ka hadlaysaayo waa ballan rabbi addoommada uu ka qaaday markaasaa sida xadiid tasxiixa ku soo aroortay rabbi subxaana wa tacaala qayb ka mid a gacantiisuu ku qabtay qeybla gacanta kaleu ku qabtay markaasuu wuxuu yidhi kuwan waxaan u abuuray jannada camalka jannadayna qaban doonaan kuwana naar baan u abuuray camalka naarta lagu galayna samayn doonaan oo ka shaqayn doonaan marka ballantaa way ballanta macnaha waxa way aayaddu ay sheegayso rabbi subxaana wa tacaala addoommadiisa uu ka qaaday sidaasi waa sida xooga badan ee raajixa maxaa yeelay axaadiistaa fasiraysa waxaa ka mid a xadiidka anas bukhaari iyo muslim ay soo saareen nebigu yuri sal lla alay wasalam ruux ahlunaar ahlunaarka nin ka mida baa maalinta qiyaamada waxaa lagu odhan doonaa haddii adduunka waxaa dushiisa saarnaa oo dhan maanta lagu siin laha madaxaaga naar ma kaga furan lahay markaasuu leeyahy nacam haa haa waa isku furan laha markaasaa rabbi wuxuu leehay subxaana wa tacaala yani intaa wax ka fudud baan ku weydiistay markii aad ku jirtay aadam dhabarkiisa maxaa ku weydiistay in aad aniga keliga i caabuddo oo aadan shirki ii samaynin adoo aabbahaa dhabarkiisa ku jira baan arrintaa ballan kugula galay xadiidkaana saxiixaynku ku jira xadiidkanna waxaa weydiiyey ahlu sunanka iyo nasaa-i iyo xaakim iyo waxa weliya axmed yaa soo saaray axaadiistaasi marka waxay muujinaysaa inay jirtay ballantaasi ballantaa way miday marka aayaddu sheegayso rasuulka marka waxa laleehay sal ly slam yani ballantaa marka maalinkaa layska qaaday waxaa rabbi subxaana wa tacaala addoommada uu ku dhaliyaa oy adduunka ku yimaadaan ayagoo qalbigooda ay ballantii ku jirto oo fidrada fitrat allahi alatii fadara annaasa calayha fidradu waxay ka soo jeedaa ballantii maalinkaa la qaaday ruux kastoo dhalanaya ila wuxuu ku dhashaa yani tawxiid iyo caqiide saxa buu ku dhashaa islaamnimuu ku dhashaa ruux kastoo dhasha wuxuu ku dhashaa caqiido toosan buu ku dhasha kullu mawluudin yuuladu cala alfitrati waa kii nabigu uri sal lay slam ruux kasta fitraduu ku dhalanaya markaa kadib bii-ada uu ku dhex nool yahay iyo labada waalid baa bedelaya fidradaa marka uu ku dhalanayo iyo aqoontaa ilaahay uu yaqaanay uu ku dhalanayo adduunka ku imaanayo waa ballantii maalinkaa laga qaaday bay kasoo jeedaa kadibna waxaa la soo diraya rususha kutubtiina waa la soo dejinaya si laynoo xusuusiyo ballantii iyada saas maana marka saddexdaa wey ballantii hore yani fidradoo lagu dhalanayo rususha iyo kutubtoo dib ka imaanayso ina xusuusinaysa middaa wey maana marka rabbi subxaana wa tacaala aayaddan daata arrinkaasu kaga hadlaya wuxuu leeyahay rasuul allow bal waxaad xustaayo dadka u sheegtaa markuu rabbigaa ka qaaday markuu rabbigaa qaaday ilmo aadam xaggooda dhabaryaalkooda xaggooda u fiirso ilmo aadam xaggooda ayaa laga soo qaaday ma ilmo aadam oo dhan ba ma jirhkoodao dhan ba maya si khaasa dhabarkooda wuxuu ka soo qaaday carruurtoodii buu kasoo bixiyay rabbi subxana wa tacala min duhuurihim yani min bani aadam ay bedel ka tahay oo meeshii khaas ahaan carruurta laga soo qaaday bay si gooniya u tilmaamaysa carruurtoodii buu rabbi ka qaaday markaasuu naftooda dusheeda markhaati geliyey oo wuxuu ku yidhi soo rabbigiin may alastu birabbikum miyaanan rabbigiin ahayn markaasaa waxay leedeen iskaba dhaaf rabbiyow inaadan rabbiga naga ahayn iskaba dhaafo waa tahay markhaati baanu ka nahay inaad rabbiga na tahay maxaa mar maalintaa loo markhaati gelinaya bini aadamka markhaati gelintaa maxay ka faa'iidada ku jirta laba faa'iida ku jirta midda koowaad weeye maalinta qiyaamada markaad tagtaan inaydan ku marmarsoonin oo inaan ku cudur daaranin allow waaban iska moogeynba arrinka warba maanaan ka hayninba an taquluu yawma alqiyaamati inaa kunna can hada kaafiliin allow ilaahnimadaada iyo keligaa in lagu caabudo iyo xaqa aad leedahay warba maanaan ka hayninoo waan moogeyn wax noo sheegayna ma jiro inaydaan berri ku marmarsoonin oo haddaad saa tidhaahdo waxaa lagu dhihi ballantii aawe soo ballan maana kula gelin taasaa lagugu jawaabi ta labaad maalinta qiyaamada inaydan ku marmarsoonin shirkigan iyo gaalnimadan awowyadan un baanu ka soo gaadn ayagoo samaynaya un baanu arag annaguna ayaga un baanu iska dabagaloon iska raacnay wax noo sheega inay khaldan yihiinna maanaan helin saas daraaddeed awowyadanadii khaldanaa waxay ku kaceen annaguna ka dhaxlay miyaad noo cadaabaysa ood noo halaagaysaa inaydaan saa ku marmarsoonin daraaddeedna waa loo yeelay oo haddaad tidhaahdo dee awowyaday baan ku raacay awowyadaa ballan ilaahay baa ka horraysay maxaad ugu raacday baa lagu dhihi soma aaway ballantii ilaah ballantii aad qaaday maalinka aaway awowyaday baan ku raacay waxbana ma ogeyn warkaasi lagaa yeeli maayo haddii aan ballantaa la qaadi lahayn sidanay bini aadan ku marmarsoon lahayn qaar yidhaahda maba aanan ka warhaynin qaar yidhaahda dee awowyadana un baanu hidiya dhaqan bay ahaydoo waxa waa soo gaadnay annagu eed kuma lihin saasnay u cudurdaaran lahayn laakiin labada arrimoodba si loo jaro iridooda loo xidho baa maalinkaa ballanta laydinka qaaday saas rabbi ilahi subxana wa tacala wadkur xusnadiyo id wakti akhada uu qaaday rabbuka rabbigaa markuu qaaday min bani aadama aadam carruurtiisa xaggooda markuu ka qaaday min duhuurihim ma caruurtoo dhan xag ma caruurta xaggooda ma iyagoo dhan baa laga qaaday maya min duhuurihim dhabaryaalkooda markuu ka qaaday xaggooda dhabaryaalka xaggooda markuu ka qaaday duriyatahum caruurtoodii ubadkoodii dhabarkoo oo dhan baa laga saaray aadam dhabarkiisa jamac ka soo qaada daarto ama ma ahee nin kastoo wax dhali doona dhabarkiisa laga soo saaray meeshaa la isugu keenay marka wa ashhadahum uu marageliyey markhaati geliyey calaa anfusihim nafafyaalkooda ayuu markhaati geliyey oo muxuu ku yidhi alastu miyaanan ahayn birabbikum rabbigiin miyaanan ahayn qaaluu waxay idhahdeen balaa iska dhaafe inaadan rabbiganaga ahayne waa tahay mama jirto warkaasi rabbigana inaadan ahayn wax dhici kara mabehe arrinkaasi meesha mama soo geli karee waa tahay rabbigana shahidnaa waa markhaati kacno markhaati baanu nahay markhaatiga waa furnay maxaa saa loo yeelay marka maxaa ballantaa loo qaaday an taquluu lianlaa taquluu inaydaan dhihin darteed yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada inaydaan dhihin darteed innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn can haadaa kan xaggiisa oo tawxiidkiiyo ilaahay xaquu leeyahay haafiliina kuwa moog baan ahayn oon waxba ka warhaynin inaad saa aydaan ku odhanin oo ku marmarsoonin waa kow aw amase taquuluu lianlaa taquuluu inaydaan dhihin daraaddeed baa saa loo yeelay inamaa ashraka waxaa shariig yeelay aabaa'unaa aabbayaashana min qablu qoraan inaydaan odhanin aabbayaashanaa shirkiga la yimid oo khaladka galay oo tawxiidkii ka leexday wa kunnaa waxaanu n annaguna duriyatan ubad oo min bacdihim gadaashooda annaguna ubadkoodii oo ka dambeeyey unbaanu nahay oo waanu jidkoodii unbaan iska raacnay waxbana maanaan ka warhayni afa tuhlikunaa miyaad noo halaagi marka allow bimaa shay sababtii facala ay sameeyeen almubtiluuna kuwii baatilka watay aabayaashan iyo awoyadii baadilka watay kuwa miyaa dembigooda noo cadaab ilaan anagu iyagumaan dabagale wax maana ka warhaynin sidaa inaydaan dhihin sababteeda iyo daraaddeed ayaa ballankaa maalinkaa laydinka qaaday saas wy macana wakadalika nufasilu laayaati walacallahum yarjicuun wakadalika sidaasoo kale ayaanu nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadihii baanu kala dhigdhigaynaa walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan sidaa hadda wax loo soo kala loo kala dhigdhigay oo loo faahfaahiyey sidaasaasoo kale buu ilaahay aayadaha u kala dhigdhigaa maxaa aayadaha loo kala dhigdhiga loo faahfaahinaya inay laabtaan oo dadku khaladka ka noqdaan shirkiga ka noqdaan oo bidcada ka noqdaan oo akhlaaq xumada ka noqdaan oo dhaqan xumada ka noqdaan oo jidka toosan iyo saxyiinaanta u noqdaan sidaas daraaddeed baa wax laydinku faahfaahinaya oo laydinku kala dhigdhigaya wakadalika sidaasoo kale yaanu nufasilu u kala dhigdhigaynaa kadalika sidaa hadda aan wax u kala u faahfaahinay oo kale yaanu nufasilu u faahfaahinayna u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadaha aanu ku faahfaahinayna walacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan oo baatilka ka noqdaan watlu calayhim laba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaytaanu fakana min alghaawiin watlu waxaad akridaa baa layidhi nebiyow calayhim dushooda waxaad ku akridaa naba aladii kii warkiis aataynaahu aanu siinay aayaatina aayadahanaga aanu siinay oo fansalakha ka siibtay minhaa aayadihii ka siibtay oo fa atbacahu uu raacay ashaydaanu shaydaan uu raacay oo fa kaana ahaaday markaa min alghaawiina kuwa habaaday oo lubay ka mid noqday walow shi'naa haddaanu doonno la rafacnaahu waanu kor yeeli lahayn bihaa aayadahaan ku kor yeeli lahayn aayadaha sababtood baanu ku kor yeeli lahayn walaakinahu lagusa noqoye akhlada wuu isdhajiyey ilal ardi dhulku isku dhajiyey dhulka ayuu isku dhajiyey oo u iishay waatabaca wuxuuna raacay hawaahu hawadiisuu raacay say naftiisu ratay buuna raacay fa mathaluhu kaa xaalkiisu ka mathaliil kalbi ay oo kale wey ay xaalkiisuu la mid yahay xaalkiisu waa ay xaalkii oo kale in taxmil ayga xaalkiisu muxuu yahay in taxmil haddaad erido haddaad xambaarto calayhi dushiisa ood erido yalhas wuu hiraan hiri aw amase tatrukhu haddaad ka tagto oodan eryin ood faraha ka qaadana yalhas wuu hiraan hiri laba goroba carabku lalaadinaya waa neef tuurhaya dalika kaas mathalu ladiina kuwii xaalkooda wey kadabuu beeni mathalu lqawmi de qawmkii xaalkiisa wey aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey dadkii aayadaha naga beeniyey masalkoodiiyo xaalkoodiiyo tusaalahoodu waka ee faqsus qiso nebigo alqasasa qisooyinka u qiso lacallahum waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay fikiraan saa'a waxaa xumaaday matalan masal ahaan masal ahaan iyo mahmah ahaan waxaa u xumaaday alqawmu mathalu lqawmi qowmkii matalkooda aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey wa anfusahum nafyaalkoodana kaanuu ahaa yadlimuuna kuwa dulmiya halkan waxaa lagaga hadlayaa nin ilaahay intuu diin siiyey oo iimaan siiyey oo khayr siiyey kadibna ka dhex baxay oo wanaaggii la siiyey ku bedelay xumaan ruux iimaan lagu ahaa diin ilaahay siiyey oo bartay ku camal faloo saalix oo wanaagsan wixii ilaahay siiyey oo dhan buu hal mar ka dhex siibtay waxay mufasiriinta intooda badan sheegayaan ninka ay aayadahani ka hadlayaan nin reer bani israa'iil buu ahaa oo la yidhaahdo balcam ama balcaam ibnu bacura ninkaasisuu lahaa oo macnaha waxa weeye nin wanaagsan oo kitaabkii tawreeda yaqaano oo dacwadiisa la aqbaryadiisa la aqbalo mujaabu dacwa buu ahaa siduu u ficlaa unbuu hal mar buu gacad isu rogay hal mar unbuu dhanka kale u booday ninkaasaa laga hadlayaa bay leeyihi aayaddu qisadaasi waa qisa israa'iiliya balcam bin bacura iyo qisadiise laakiin waxaa laga wadaa oo aayaadku ka hadlayaan ruux kastaoo ilaahay intuu hanuuniyey khayr iyo diin siiyey markaa kadibna ridoobay oo khayrkii xumaan ku bedelay oo iimaankii kufri ku bedelay oo cilmigii iyo garashadii diinta jahli ku bedelay oo yani waxa akhlaaqdii wanaagsanayd minxun ku bedelay oo jidkii toosnaa jid qadlaacan ku bedeshay ruuxa noocaasa midkuu dooni ha aha xilliguu dooni ha joogo bini aadam ninkuu dooni ha ka ahaado ruuxa noocaase tilmaamahaa leh bay aayadku ka warramaya xumaantiisa iyo sida uu liito macnaha waxaa la yidhi marka nabiga sal lay slam waxaa dushooda ku akhridaa kii aan aayaadkanaga siinay bal warkiisii dushooda ku akri oo markaa aayaadkii ka dhex siibtay insilaqa waxa la yidhahda yani neefka marka maqaarka laga siibayo maqaarka marka laga siiba salkiga la yidhahda marka diintii iyo akhlaaqdii iyo wanaaggu waa maqaarka maqaarka ku asturayo markaad ka dhex siibato waxa weeyaan waxaa sidii neef maqaarka laga siibo haragga laga siibo kala noqon marka diintiibu wuxuu uga dhex siibtay sida neefka haragga looga siibo kale mar hadduu diintiisii ka dhex baxay shaydaan baa marka daba dhigtay fa atbacahu shaydaanu shaydaan baa daba dhigtay oo raacay oo lamaano u noqday shaydaanininu lamaano u noqdayna fa kaana min alghaawiin kuwa luusan ee habaabaybu marka ka mid noqday ilan ruuxu guriga uu ku jiro iyo xirsi xirkiisu waa diinta shaydaan waxa kaa ilaalinaya iyo guriga aad kaga gabanayso waxa weeyaan waa diintaado mar haddaad diintii ka dhex baxdo waa neef adigo uun ruraa banaanka ugu baxay khalaas waa ku cagsanaya marka waa ku dabagelaya fa atbacahu shaydaanu fa kana min alqawin rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala haddaanu doonno aayaadka sababtood baanu ku koryeeli lahayn aayaadka sababtood ayaanu ku koryeeli lahay yani ilaahay aayaadkiisa iyo diintiisu dadka way kor yeelaan ina allaha la yarfacu bi hada alkitaabi aqwaman wayadacu bihi aakhariin waa kii nabigu yuri sal ly slm ilahay kitaabkan dadna wuu ku kor yeelaa oo kor buu ugu qaadaa qaarna hoos baa loogu dhigaa marka aayaadka ilaahay hadduu dooni lahaa sababtoodu kor ku aadi lahaa oo uu malakuutka ku aadi lahaayo rabbi subxaana wa tacaala ugu dhowaan lahaa haddii uu qaadan lahaa way rabbina dooni laha laakiin aayaadkii laguma kor yeelina dhulku isku dhaji markii la damcay in kor loo sii qaado oo la sharaf loo yeelo magac loo yeelo ilaahay loo dhoweeyo dhulku isku nabay walaakinahu akhlada ila alardi waxaa laga wadaa adduunya u xeshay adduunyada iyo daldalaalkeeda iyo macaankeeda iyo barwaaqadeeda laga fuji waay waxaa laga dhigayaa oo kaleeto ruux aad doonayso inaad kor usii qaado isaguna dhulka isku dhajinay intuu dhambacaadsaday dhulka ku dhagan oo laga fujin lahay adiguna aad rabto kor inaad usii qaado kaleeto saasaa laga soo qaaday macnaa walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaa naftiisu waxay jeclayd buu raacay maqaayiistii diinta oo dhan intuu ka tegay naftaydu maxay rabtaa balwadiisa inuu raalligeliyo daacad u noqdo taa unbuu macnaha raacay masalkiisa mataqaana marka ilahay tusaale min tusaale la bixiyay ka ugu xun buu ku tusaalay ay buu la mid yahay buu rabbi subxana watacala xaalkiisu waa xaal ay oo kaleeto eyga caadatan waxaa lagu yaqaanaa haddaad iska dayso iyo haddaad erido labadaba carabkuu laalaadinayaayo wuu hiraahiraya lahabka waxa la yidhahda markuu carabka intuu yani banaanka usoo saaro kadibna uu neef tuurahayo xayawaanaadka kale sida xoolahoo kaleeto markay ooma yihiin ama inta la ceriyo ay daalaan bay hiraan hiraan laakiin eyga hadduu barwaaqo ku jiro iyo hadduu jiifo iyo hadduu soo jeedaba wuu hiraahirahaya maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa haddaan wax u sheegto ninkaa intuu diin lahaan jiray diintiisii ka dhex baxay oo adduunye ka doortay haddaad wax u sheegto meeshii buu ka taaganya haddaad ka aamusto meeshii buu taaganya eyga haddaad erido wuu hiraahiri haddaad daysana wuu hiraahiri sooma kanna haddaad wax u sheegtana wax ku qaadan maayo meeshiisii ubuu taagan yahay macana nin haba yaraatee khayr lama ah masalka iyo tusaalaha waxaa iska leh dadka ilaahay aayadihiisa beeniyey ee dadka u qisobale nabiga sal lay slam qisooyinka dushooda ku akrisay u fikiraan bay uga fikiraan kaasoo kaleeto macana waa nin wadaad ahaan jirayo wadaadnimadii gatay kursi baa la siiyey wadaadnimadii waa dhintay xoogaa magac baa loo ballan qaaday wadaadnimadii diintii waa dhintay gabadh baa la siiyey diintii iyo tawxiidkii balaayuu ku doorsaday wahaakada dadka intay diinta leeyihiin diintoodii gadanaya oo ka baxaya baa masalkan iyo tusaalaha la isticmaala masal la sameeyo tusaale la sameeyana ka ugu liito ey ruux lagu miisaaniyo maxaa ka saas mana ruux hadduu jaahil yahay oo isagoo jaahila khaldamo la galay laakiin ruux caalim oo diintii garanaya oo shay ilaahay uu bixiyo kii ugu qaalisanaa inta la siiyey iska gaday oo waxaan macno lahayn oo adduunye ah ku gatay kaa in tusaalaha noocaas oo kalea lagu tusaaleeya waa muday waa ey iyo wax ka hooseeya wey maana watlu ahri baa layidhi nabiyo calayhim dushooda waxaad ku akrida naba aladii kii warkiisa aataynaahu aan siinay aayaatina aayadaha naga aan siin oo fansalakha siibtay minhaa aayadihii xaggooda ka siibtay ka dhex baxay oo fa atbacahu markaa uu raacay ashaydaanu shaydaan uu raacay oo dabagalay ilan gurigiisii uu ka dhex baxay xirsigiisii oo fa kaana markaa ahaaday min alghaawiina kuwa habaabay oo lumay ka mid noqday walow shaynaa haddaan dooni lahayn la rafacnaahu waan kor yeeli lahayn ninkaa isagaa bihaa aayadaha sababtood baan ku kor yeeli lahay intuu rumeeyo iyuu qaadan lahaa saasoo marka ku kor noqon laha hadduu alla dooni laha walaakinahu lagusa noqoya laakinahu isagu akhlada wuu isnabay akhlada wuu laazimay oo wuu isnabay ilal ardi dhulka intii ka abu isku nabay dhulkuu isku nabay adduunyadu isku nabay mana adduunyadii un baa laga fujin waay magaceeda iyo kursigeeda iyo dumarkeeda iyo dhaldhalaalkeedii tii un baa laga kari waay war aayadahan qaada aad sharaf iyo magac ilaahatiisa ku yeelati oo kaale korha lagu sii qaade maya maya maya aniga tanaa rabaa tanuu ku dhagay akhlada ila alardi watabaca wuxuu raacay markaa hawaahu balwadiisu raacay iyo naftiisu say jeclay famahaluhu marka kaa xaalkiisu kamathalilkelbi ay xaalkii oo kale in taxmil haddaan xambaarto calayhi ayga dushiisa haddaad ku xambaartood eerido yalhas wuu hiraagdini carabku laalaadino markaasuu neef tuuraya aw amase tatrukuhu haddaad ka tagto oodan eriyinood faraha ka qaadana yalhas wuu hiraan hiri ruukaasi ey hiraan hiri iyo carab uu laalaadayo hadda ay sina ku dayn maayo iska daa uu laalaadin cayri uu laalaadin kanna waa sidoo kale ey way xaalkiisu xaal ayoo kaleto masalu dalika kaas masalulqawmi qawm xaalkooda wey aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga dadka beeniyey xaalkoodu waa sidaasoo kale wey ee faqsus qisoo nabi o alqasasa qisooyinka dushooda ku qiso oo u sheeg lacallahum yatafakkaruuna si ay u fikiraanoo bal ay ugu fiirsadaan qisooyinka iyo macnaha ku jira iyo duruusta ka buuxda macnaha loo baahay in la fiiriyo masalka iyo tusaalaha lagu miaaliyey inuu aad u xun yahay bay aayadda dambana sheegaysaa saaa waxaa xumaaday maalan yani masal ahaan masal xaggii iyo mahmaa xaggeed waxaa u xumaaday alqawmi masalu lqawmi alqawmu mahalu lqawmi qawm yani mahmaahdood iyo masalkood ayaa xumaatay yani saaa waxaa xumaaday maalan mahmaah dhankeed waxaa u xumaaday masalulqawmi qawm masalkood iyo mahmaahdood aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha laga beeniyey wa anfusahum nafafyaalkoodana kaanuu ahaa yadlimuuna kuwa dulmiya naftoodana dulmiyano macaasiya dunuub ku dulmiyey aayadaha laga beeniyey man yahdi llahu ninkuu alla hanuuniyo fa huwa isaga ayaa almuhtadii midka hanuunsan ah waman yudlil ciddii uu baadiyayana fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray halkan waxaa laynoogu gabagabeeyey waxaadan kaas sidaa uu la noqday ilaahay baa hanuunkiisa ka qadiyey nin ilaahay hanuunkiisa ka qadiyeyna cidima hanuunin karto ninkuu alla baadiyeeyana kuwa unbaa khasaaray taa macnaha waxaa lagu barayaa ilaahay baa hanuunka iyo baadiyeyntuba gacantiisa ku jirta saas wey macnaha asagoo oo xujooyinkii arkaya oo diinta macaankeedii arkay oo iimaanka macaankiisii arkay oo wax walba u caddaadeen hadduu intuu nacay iska dhaqaaqay maxaad kalood ku fasiri karta nin ilaahay qadiyey un sooma ilaahay baa hanuunkiisii ka qadiyey nin ilaahay hanuunkiisa ka qadiyeyna cidina ma hanuuni karaysa mana man yahdi llahu ninkuu alla hanuuniyo fa huwa isaga ayaa almuhtadii ka hanuunsan ah waman cidii yudlil uu lumiyo baadiyeeyana fa ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray walaqad dara'naa lijahanama kaiira min aljini walinsi lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha halka waxaa laga gudagalay dadka jahanama loo diyaariyey tilmaamaha ay leeyihin naarta jahanama dad buu ilahay u abuuray dadka jahanamo loo abuuray tilmaamahay leeyihiin maxaa dadka lagaga gartaa walaqad dara'naa xaqiiqe waan abuurnay lijahanamo jahanamo waxaan u abuurnay katiiran in badan oo min aljinni walinsi insigiiyo jinniga ka mid ah lahum waxaa u sugnaaday kuwa iyagaa quluubun qalbiyo qalbiyadaasoo laa yafqahuuna aynan fahmaynin bihaa iyada aynan wax ku fahmaynin ayna waxba ku kasaynin oo ku qaadanin walahum waxaa usugnaaday acyunun indha usugnaaday indhahaasoo laa yubsiruuna aynan arkaynin biha indhaha iyagaa ilaxun ku arkayn xaqa aynan ku arkaynin walahum waxaa usugnaaday aadaanun dhagaa usugnaaday dhagahaasoo laa yasmacuuna aynan maqlaynin biha dhagaha xaqa aynan ku maqlayn ulaa'ika kuwaasi kal ancaami xoolahoo kale wey bal iskaba dhaafe hum iyaga ayaa adallu baadinimo badan oo xoolaha ka baadinimo badan ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa alaafiluuna kuwa wax moog ah nimanka aan waxbaba ka warhayninba waa kuwa naarta jahanama dad buu ilahay u abuuray waxaa nabigeena sugan salawatu rabbi wasalamu aleyh waxaa ka sugan inuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala markuu aadam abuuray caruurtiisa caruurta aadam ayuu rabbi subxaana wa tacaala labada gacmood ku kala qabtay qaarna gacantan ku qabtay gaarna gacanta markaasaa rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala kuwan naar baan u abuuray una aabayeeli maayo kuwanna jannaan u abuuray una aabayeeli maayo wuxuu rabbi ku saleeyey kuwa uu naar u abuuriyo kuwuu janno u abuuray cilmigiisa saabiqa ah wuxuu horay u ogaa addoommada inta hagaagi doonta markaasuu yidhi kuwan jannadaan ugu talagalay waxaa kaloo horay uu ogaa kuwa diidi doona oo qalloocsanaan doonana wuu ogaa kuwii intuu aruuriyeyna wuxuu yihi kuwanna naar baan ugu talagalay camalka ahlu naarka unbayna qaban doonaan dadkii naarta jahanama loogu talagalay adduunka markay joogaan tilmaamaha ay leeyihiin waa kuwan insi iyo jinni midkay ahaadaan qalbiyo waxay leeyihiin aynan waxba ku fahmin xaqa kuma fahman qalbi waa leeyihin wadna waa ku yaal meeshii wax lagu garan lahaa waa ku taallaa laakiin kitaab ilaahay iyo sunno nebi iyo rabbi toona kuma gartaan indha waa leeyihiin laakiin indhaha meeshii loogu talagalay kuma fiiriyaan oo kitaab ilaah iyo sunno nebi kuma fiiriyaan dhaga waa leeyihiin laakiin dhagahoodu xaqa ma maqlaan oo kuma maqlaan dadka naarta jahanama geli doona ilahay u diyaariyo kuwa saas way maana yayihiin marka reer hebel wey lama dhigo midab hebel weeyana lama dhigo jinsi hebel weeyana lama dhigo ha soo ma tilmaamaha ciddii laga helo oo dhan baa dadkii jahanamo loogu talagalay soomaaliya ha noqdo carabi ha noqdo sawaacili ha noqdo maraykan ha noqdo ilaahu meesha doona kasoo jeed rabbi subxaana wa tacaala qaacidooyin buu dhigaya sidaas tilmaantaa ninkii laga helo waa ahlu naar adduunka hadduu joogana waxaa lagu garan dadkii naarta camalkoodii inuu hayo hadduu aakhara tagana goobtii ilahay u diyaariya buu geynaya subxana wa tacala kuwa noocaasoo kalea waxay la yihiin xoolahoo kale rabbi subxana wa tacala saysan xubnaha ilaahay siiyey uga faa'iidaysanayn xoolahoo kale la mid yihiin xoolaha waxay kala mid yihiin xoolaha maanta o dhan haddaad danahooda kala hadasho ood ilaahay aayadtiisa iyo xadiis ku dul akrido ku fahmi maayaan maanta o dhan haddaad ku tidhaahdo yani waxa wey qaala allahu qaala rasuuluhu war taniya maslaxadiinu tanay ku jirtaa war xagga u leexda daaq baa xagga ku yaalle war xagga aadaha tegina abaar weeye xaggaa ka jooga waraabiyo dawiciyo balaayay leedahay xaggan aada meeshanaa nabadgeliye miyay ku fahmi karaan waxba ma fahmayaan iska socdaan saasoo kale weeyaan oo gaalada kuwa noocaasa haddaad si kasta ugu dhawaaqdo oo tidhahda war adduunyada waa laga teg war aakharaji war maxaa mustaqbalka idinka horreey war maxaad diyaarsateen wax kasta haddaad u sheegto sidaa xooluhu ayna waxba kaaga fahmaynin bayna kaaga fahmayn xoolahoo kale wey marka bal wuxuu rabbi waaba ka daran yahay xooluhu meeshii loo abuuray bayba hayaanba muhimmadii loogu talagalay bay hayaan yacni waxa weye rabbi subxaana wa tacaala shaqadii ugu talagalay bay hayaan haddayna waxba fahmi waayaan waxay wax ku fahmi lahaayeen bayna hayn lahayn sooma caqligii ay wax ku fahmi lahayen male ma hadday wax fahmi waayaan lala yaabi maayo kuwani laakiin waxay kaga daran yihiin caqligii wax lagu garan lahaa waa ku yaallaayo xubinkii waa ku yaallaa laakiin haddana maca dalika kama faa'idaysanayo soo kama darraan laba ruux midaan ilaahayba caqli u abuurinba oo dadkan caqli la-aanta dhasha iyo mid caqli leh oo fayow haddaad aragto iyagoo saxaro qasanaya xaar gacanta kula jira kanaan caqliga ahayn waalan miyaad la yaabi mise kan quman ya kan quman unbaad la yaabi soma oo maxaad ula yaabi labada maad la wada yaabta waxaad ula yaabaynin kan isaga waaba gartiiyo caqliba male sooma caqligii waxaan uu kaga gudi lahay oo kaga leexan lahaa male kan laakiin waxaad ula yaabi xubinkii wax ku garan lahaa wax ku kala sooci lahaa isagoo ku yaallo buu haddana waxaan ku jira marka wahum bal hum adallu saasay kaba kaga kaga kaga baadinimo badan yihiin bal xayawaanaadka iyo xoolaha ilaahay abuuray waxyaale ayna ku kicin bay ku kacaan dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo bini aadamku mar hadduusan waxyiga helin qaarkii hawadiisu waxay gaadhsiinaysaa xataa xoolaha inuu ka hormaro ka hoos maro macna haddii ilaahay waxyigiisa uu helana darajaad wuxuu gaadhayaa malaa'igta ama uu macnaha waxa weeye meelaheeda uu gaadho heer sare ayuu gaadhaya oo waxaa gaadhsiinaya macnaha wanaaggiisa iyo sharafka uu ku gaadhayo waxyiga ilahi subxana wa tacala dadka mog waa kuwaas rabbi subxana wa tacala walaqad dara'naa xaqiiqe waan diyaarinay walaqad dara'naa xaqiiqe waan abuurnay lijahannama jahannama ayaan u abuurnay jahanamo waxaan u abuurnay kaiiran in badan oo min aljinni jinka iyo walinsi insiga lahum waxaa u sugnaaday kuwa iyagaa quluubun qalbiya ayaa u sugnaaday qalbiyadaasoo laa yafqahuuna aynan wax kasaynin bihaa quluubtaa aynan waxba ku kasayn wax xaq ah kuma kasaan saas way macana kumaba fiiriyaan walahum waxaa u sugnaaday acyunu indha ayaa u sugnaaday indhahaasoo laa yubsiruuna aynan arkaynin shay bihaa ayada aynan wax ku arkayn xaqa aynan ku arkayn macana walahum waxaa u sugnaaday aadaanun dhagaa u sugnaaday dhagahaasoo laa yasmacuuna xaqi aynan maqlaynin bihaa dhagaha aynan ku maqlayn ulaaika kuwaasi kalancaami dhagahagi indhahagi caqligaagu qalbigaagu hadday in qaabka loo ganacsado garanayaan qaabka dumarka loo guursadana way garanayaan caruurta sida loo dhalo loo tabcana way garanayaan jaamacad maadiya sida looga baxana way yaqaanaano waa dhakhtar ama ubahe waa injineer laakiin ilaahay aayadtiisa iyo xadiisba ayna fiirin soo ahlunaar mati ya oo yaa kaley qur-aanku tilmaamaya dadkaan bayba tilmaamayaan adduunyadaada waa taqaanaa laakiin aakhiradaada ma taqaan waan u tegdoonaa yaclamuuna ظaahiran min alxayaati اdunya wahum can alaakhirati hum gaafiluun adduunyadooda aad bay u yaqaanaan waa xariifin adduunka marka la fiiriyo laakiin aakharo waa mogyihin waxba kamay og aakhare iyo jid loo maray iyo camalkeeda toona kama warayaan ulaa'ika kalaas kuwaasi kal ancaami xoolahoo kale wey bal iskaba dhaafe hum iyagu adallu waa kuwo baadinimo badan oo xoolahay kasii hooseeyaan oo ka baadinimo badan yahin ulaa'ika kuwaas hum iyaga ayaa alghaafiluuna kuwa moog ah wax moog oo waxba ka warhaynin walilaahi ilahay keligii waxaa u sugnaaday alasmaau magacyihii magacyadii baa u sugnaaday alxusnaa ee ugu wanaaga badnaa ee fadcuuhu barya alle oo u yeedha bihaa magacyadaa ugu yeedha wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexiya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa dhexdood ama yulxiduuna leexda iyaga laftooda markaad laazim ka dhigto ama yulxiduuna hadalka leexiya fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa dhexdooda kuwa hadalka leexiya oo jidkii toosnaa ka leexiya kuwaa iskaga taga sayujzawna waa la abaal marin doonaa maa kaanuu waxay ahayeen yacmaluuna kuwa samay ilaahay subxaana wa tacala magacyo wan wanaagsan oo ugu wanaag badan buu leeyahy magac la bixiyo lala baxo kuwa ilahay baa ugu wanaag badan maxaa yeele magac walbo ilahay magacyadiisa ka mid a wuxuu xambaarsan yahay sifo iyo tilmaan dhammaystiran oo kamaal faa'ideynaysa saas daraaddeed baa alasmaa lxusna loo yidhi magacyada ilahina waa fara badan yihin subxana wa tacala aad bay u fara badan yihiino xadiiska nabiga sal alay slam waa ka odhanaya ilahay wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan magac ninkii xifdiyana jannaduu gelayaa bu nabri sal lay slam man axsaaha dakhala aljanna sagaal iyo sagaashanka keli ma ah magacyada ilahi subxana wa tacala bal magacyadiisa waxaa ka mida qaar isaga mooye cid kale og aysan jir waa kii xadiiska saxiixa ducadii nabiga sal lay slam ahaa as'aluka bikulli ismin huwa laka سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما يو حاجر إلهي كري أوجي أو مخلوق سعيد ولا سعسي وسنجرم marka magacyuhu sagaal iyo sagaashanka kuma koobna laakiin xadiiska waa sagaal iyo sagaashan kaa sheeg magacyaha faraha badan marka waxay yani ka siman yihiin kulligood waa magacyo wanaagga meesha ugu dambeeya ka gaadhay magacyaha ilahay marka ku barya oo magacyaha ilahay wax ku weydiista waxaad tidhahdaa allaha dembiga dhaafow ii dembi dhaaf allaha naxariistow ii naxariiso allaha naxariistow ii naxariiso magaca ilaahay intaad u yeedho codsigaagiiyo baahidaada u gudbi marka saas ilan waxa weye waxay ka mid tahay tawasulka qaybihiisa bannaan bay ka mid tahay magacyaha ilaahay inaad ku baridaan oo ugu yeedhataan yaa raxmaan yaa qafuur yaa qahaar yaa qawiyu yaa khaaliqu yaa musawiru yaa razaaq magacyihiisa inaad ugu yeedhataan fadcuuhu biha ku barya magacyaha ilahay subxana wa tacala waxaad iskaga tagtaan burbiley subxaana wa tacaala kuwa leexanaya ama leexinaya ilaahay magacyadiisa dhexdooda ilxaadka waxaa la yidhahdaa leexin shayga markaad jidkiisii toosnaa ka leexiso ood qalloocisaa la yidhaha maxaa laga wadaa waxaa soo gelaya ilxaadka ilaahay magacyadiisa lagu sameeyo inaad ilaahay ku magacawdo magac aan kitaabka iyo sunnadu midna ku sheegin saas maana siday falaasifadu dhihi jireen oo kaleeto alcilla alfaacila alcilla alfaacila ilay ilahay bay u yaqaanaan magacyo ilaahay aan qur'aankana ku imaanin sunnadana ku imaanin inaad ilaahay ku magacawdo waa ilxaad ilxaadka waxaa ka mid a inaad magacyadii ilaahay ee qur-aankiiyo sunnadu sheegeen magacyo kale ka garab jeexdo oo makhluuqaad aad ku magacawdo sida gaaladu ay maalan allaata iyo cuza iyo manaata iyo asnaamtooda ugu bixiyeen magaca cuza waxay ka jeexeen magaca ilaahay casiiza laatana waxay ka jeexeen magaca ilaahay allah ah manaatana waxay ka jeceen magaca ilaahay ee mannaanay ka jeexeen magacyadii ilaahay inaad magacyo kale ka dilaacisood ka jeexdo ayadana waa nooc ilxaadka ka mid ilxaadka waxaa ka mid a magacyada ilahay lagu sameeyo inaad macnihii iyo sifadii magacuu faa'iideynaya aad diido oo magaca arraxmaan maalan sifo wuxuu faa'iideynayaa sifatu raxma inaad tidhaahdo arraxmaan wax sifoo laga fahmaya mama jirtaba inaad tidhaahdo istawa cala alcarshi sifa ficliya wanagii soo marnay inaad tidhaahdo istawa lagama wado istawla baa laga wada meesha ilaahay yadda uu ku sheegtay inaad tidhahdo nicma laga wada taxriifka noocaasoo ilaahay magacyadiisii inaad leexiso oo macnahoodii saxda inaad ka duudaayay ayaduna waa ilxaad fii asmaa illahi wa sifaatihi wey macana waxaa ka mid a inaad tidhaahdo ilahay magacyo mabalaba mama jiraan ilahay magacyo mabalaba sifaat male ayaduna waa nooc ilxaadka ka mid a marka kuwa waxyaabahaa samaynaya ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa ilxaadka ku samaynaya kuwaa iskaga tagali waxay samaynayaan waa lagu abaalmarin doonaa walilaahi ilahay bay usugnaatay macnaha ilahay magacyadiisa oo dhan waa in la sugo magac uusan sheeganinna aan lagu magacaabin magacuu sheegtayna waa in lagu magacaabo magacu sifada laga fahmaye uu faa'iideynayana waa in ilaahay loo sugo weji ilaahay u qalantiyo si ugu qalantana waa in loogu sugo makhluuqana inayna shabihin la rumeeyo saas mana walilaahi ilaahay keligii bay usugnaatay alasmaau magacyadii alxusnaa ee ugu wanaaga badnaa magacyada la baxo ee fadcuuhu yeedha alle oo barya bihaa magacyadaa wan wanaagsan ilaahay ku barya wadaruuhu ka taga wadaruuhu ka taga wadaruu ka taga aladiina kuwa yulxiduuna leexinaya hadalka fii asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa dhexdooda kuwa hadalka leexinayoo duwaya oo sidii ay ku habboonaayeen ka duwaya kuwa iyagaa iska dhaaf sayujzawna waa la abaalmarin doonaa maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya waa lagu abaalmarin doonaa khaladkaa ilaahay magacyadiisa ay ka galayaan abaalkeeda way heli doonaan iska dhaafa dib wa min mancid waxaa ka mid a khalaqnaa halkaa waxaa soo gelay yani kooxihii jidka ka baxay ahlusunna waljamaca iyo ariiqi salaf jahmiyada iyo muctasilada iyo maaturiidiyada iyo ashaacirada iyo karaamiyada iyo kullaabiyada iyo kulli qadariyada iyo kulli waa soo gelay kulligood waxay ku kaceen alilxaad fi asmaa illah wa sifaatihi sifaadka ilaahay iyo asmaadiisii meeshay ahayd bay ka leexiyeen qolaba meelay una kacdayo macna wa min mancid waxaa ka mid a khalaqnaa aan abuurnay ummatun ummad ayaa ka mid a ummadaasoo yahduuna hanuuniya bilxaqi xagga ku hanuuniya dad oo wa bihi xaqi yacdiluuna cadaalad cadaalad ku sameeya oo wa bihi yacdiluuna ku cadaalad fala waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey sanastadrijuhum waan dhadhawaynaynaa oo cadaabka xaggiisaan u dhadhawaynaynaa min xaysu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn wa umlii waan u kaadini lahum ayaga ayaan u kaadinay maxaa yeelay ina kaydii aniga dhagartaydu matiinun waa mid adag weeye bu rabbi subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye soo lama soo sheegin hadda intii jahanabo loo abuuray inay aada u badan yihiin kaiiran min aljinni waalinsi sida qur-aanka caadadiisa inta wanaagsanna waa in la sheego rabbi wuxuu yidhi addoommadayda aan abuuray waxaa ka mida kuwo dadka xaqa ku hanuuniya xaqana ku cadaalad sameeya oo addoommada xaqa ugu kala garsoora kuwa aayadaha ilaahay beeniyey sanastadrijuhum min xayu laa yaclam istidraajka waxaa la yidhahdaa meesha lagula rabo in iyar iyar lagugu dhoweeyo si tartiib ah oo aadan yani dareensanayn in si tartartiiba lagugu durkiyo meesha lagula rabaa istidraajka la yidhahda saas way macanaa cadaabka ilaahay baa loo dhowaynayaa oo iyar iyar baa loo sii durkinayaa ayaga oon iska warhaynin meeshii lala rooyay markay gaadhaana markaasaa la qabanaya min xayu laa yashcuruun min xayu laa yaclamuun meelayna ogeyn waa kaan soo marnay falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay xata ida farixuu bima uutuu أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين markii la keli waayo yani albaabada wax walba albaabkiisa loo furaya barwaaqa la tiimbinaya markay farxaan oo waxyaabaha la siiya ay ku farxaan ayaa si kada oo lama filaana lagu qabanaya adiga waa lagu keli waayo sooma xoolaa lagu siin caafimaad baa lagu siin caruur baa lagu siin waxaad rabtay baa lagu siin waxaa la doonayaa inaad ishalmaanto aayar iyar iyar baa lagu durkin oo lagugu sii durkinayaa meeshii lagula rabay iyo cadaabkii isdiraajka wakac adoo isla marka wallaahi lagaama roonaba oo raalligaada lagaa yahay oo isu bogsan ayaa marka lagu qabanaya tuurta lagugu dhagaya marka ma fakan karti wy maana rabbi subxaana wa tacala wuxu uhi waad u kaadini oo rabbi subxaana wa tacaala addoonku markuu khalad galaba kuma soo degdego khaladka ugu horreeya uu galaba lama qabto laakiin waa loo seeta dheereeyaa waa la daajiyaa farahaa laga qaadaa markuu ishalmaamana rabbi waa qabtaa subxaana wa tacala waxay ka mid tahay kaydka ilaah iyo dhagartiisu say u xoog badan tahay bay ka mid tahay adiga meelaad isleedaha wallahi yani waxa wey waa lagula rabaa oo waa lagu jeceliy oo haddaan lagu jeclayn siba laguma galeen adoo islaho yani waxa faraxsan ayaa lagugu imaanaya saas wey maana wa miman cid waxaa ka mida khalaqnaa aan abuurnay ummatun ummad ayaa ka mida ummadaasoo yahduuna hanuuninaya dadka bilxaqi xaq ku hanuuninaya wa bihi xaqiina yacdiluuna ku cadaalad falaya ku caadilnimo falaya xaqiibay ku caadilnimo falayaanoo cadaalad ku samaynayaanoo dadka ku kala saaraya waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey sanastadrijuhum waanu dhadhawaynaynaa waanu dhadhawayn doonaa cadaabkiiyo meeshaan la rabnaanu ku dhadhawaynaynaa min xayu meel laa yaclamuuna aynan ogeyn meel aynan garanaynin iyo qaab aynan garanaynin baanu ugu dhawaynaynaa qabashada iyo cadaabka way macna istidraaj way macna ayb wa umlii waan kaadin buu rabbi subxana wa tacala lahum ayaga ayaan u kaadin oo waan u sugi ina kaydii aniga dhagartaydu matiinun waa mid adag wey macna dhagartaydu waa mid adayg badan waxaa laga wadaa shirqoolka loo samaynayo ma dareemi karaan adiga dabin baa laguu dhigaya dabinka laguu dhigayana ma dareemi karta mama dareensanid dabinkaasaa marka loo qolaya shirki waxaa loo qolaya dabinkaasaa loo dhigaya dabinkaa loo dhigayo marka loo dhigayo waa mar la nacay oo rajo laga qabin inay soo noqdaan sidii loo cadaabi laha baa laga shaqaynaya marka xaaladda ay ugu barwaaqa badan yihin baa la doonaya marka tii ilahay inay ku timaado subxana wa tacala awalam yatafakkaruu miyayna fikirayn awalam yatafakkaruu miyaynan fikiraynin maa bisaaxibihim saaxiibkood inaysan ku sugnayn min jinnatin wax waalia min jinnatin wax waali in huwa maa huwa muusan ahaanin ilaa nadiirun diga mooye mubiinun oo dignidiisu cad awalam yanduruu miyaysan fiirinaynin fii malakuuti samaawaati samooyinka milkigooda iyo walardi dhulka milkigiisa miyayna fiirinaynin wamaa shay miyayna fiirinaynin khalaqa allahu alla wuxuu abuuray wamaa ay ladii kii miyayna fiirinaynin khalaqa allahu alla uu abuuray oo min shayin wuxuun ah wa an casaa miyayna fiirinaynin an casaa inuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaaday ajaluhum ajashoodii inay ahaatay qad iqtarabat mid dhawaaday qad iqtaraba mid dhawaaday fabiayi xadiiin warkiiseebay bacdahu qur'aanka gadaashiisa yu'minuuna rumaynaya man yudlil illahu ruuxu alla baadiyeeyo falaa haadiya lahu waxaan falaa haadiya mid hanuuniya lahu isaga hanuuniyaayo mawjuudun ma ahani wayadaruhum rabbi wuu ka tegayaa kuwa fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisuu kaga tegaya iyagoo qooqsan yacmaquuna xaala ayihiin kuwa wareersan oo waxba garanayn macna rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala qolyahan rasuulka ka soo horjeeda oo la dagaalsanin may u fiirsadaanoo miyayna fikirayninoo nebi maxamed inuusan waalayn miyayna ka fikirayn may ka fikiraan may ka fikiraan inuusan waallay inuu yahay uun mid digahayo digniintiisu caddahay may fikiraan oo u fiirsadaan nin waalan iyo ninaan waalan isuma eg nin waalan iyo ninaan waallayn nebi maxamed waa waalaya ninkan caqliga badan oo wax maamulaya oo ummadda hogaaminaya oo khayrka sheegaya oo miisaaman iyo nin waalan isku mid maha wax yar oo fikira hadday samayn lahaayo way garan lahay inuusan waallayn wayna ogyihiin uusan waalina laakiin yani waxa weye ss iyo dadka inay khaldaan rabbi wuxuu leeyahay miyayna fiirinaynin samaawaadka iyo dhulalka milkigooda weyn miyayna fiirinayn alla wuxuu abuuray oo shay uun miyayna fiirinayn makhluuqaadka mid alla midkaad fiiriso ood il cusub ku fiiriso ood dhuuxdo waxaa kaaga soo baxaya duruus cusub waxaa kaaga soo baxaya ilaahay weynaynkiisa waxaa kaaga soo baxaya rabbi subxaana wa tacaala yani waxa weye inuu cibaadada leey kelinimadiisa ayaa kala soo baxaya macnaha wma khalaq allahu min shayin wuxuun ilahay makhluuqaadkiisa ka mid a miyayna fiirinayn fiirya way maana miyayna fiirinaynin inay mudan tahay ajashoodii inay dhawaatay ajashoodii inay tahay mid dhawaatay taana miyayna fiirinaynin oo dee haddii aad ajashaadu inay dhawaatay aad fiiriso waxaad ku qancaysaa adduunyadao dhan ba inay dhowday ajashaadiina ay dhowday oy ka soo horaysaba saas daraaddeed inaad tabaawushaysato diyaargowdaa ku galaysa miyaynan intaasoo dhan samaynaynin xadiid iyo warkan qur-aanka kadib warkay rumaynayaani waa keen nimanka qur-aanka rumayn waaye oo baraahiintan iyo xujajkan qur-aanka wax ku qaadan waaye warka ka dambeeya wax ku qaadan doona waa keen ma jiro wey macna saas wey macna awalam ya- awalam yatafakkaruu miyayna fikiraynin maa bisaaxibihim saaxiibkood inaysan ku sugnayn nabigaa laga wada min jinnatin wax waaliya inaysan ku sugnayn waxay la mid tahay oo kaleeto qul inamaa acidukum biwaaxidatin أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما لصاحبكم من جنة وحوى لي إني سنكسر من ساحبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولم يتفكروا مين فكرين ما بصاحبهم صاحبك إني سنكسر من جنة وحوى لي إن هو ما هو موسى نهل إلا نذير دقم وهي مبين أدقي دي سعادة أولم ينظروا مين سنفيرين في ملكوت السماوات السماوين كملكي قوة وين إيه والأرض ملك ملكي سمينا فيرين وما شيء وما أي الذي كيمينا فيرين خلق الله الله أبوري أو من شيء وحونا makhluuqaadka midka dooniba ha ahaatay wa an casaa miyayna fiirinaynin wa an casaa inuu mudan yahay miyayna fiirinaynin an yakuuna inuu yahay ajaluhum ta soo hormari wa an casaa inuu mudan yahay miyayna fiirinaynin an yakuuna inuu yahay ajaluhum ajashoodu ajalkoodu qad iqtaraba mid dhowaaday inuu yahay taa inuu mudan yahay inuu yahay mid mudan miyayna fiirinayn way macna bayna u fiirsanin fabiayi xadiidin warkiiseebay bacdahu qur-aanka gadaashiisa yu'minuuna rumaynaya man yudlil illahu ninkuu alla lumiyo falaa haadiya wax hanuuniya lahu isaga hanuuniyaay ma jiro wayadaruhum rabbi wuu ka tegayaa kuwa iyaga ee la keli waaye fii tuqyaanihim qooqooda dhexdiisuu kaga tegaya qooqa ay qooqa yihiin ayagoo ku dhex jiruu ka tegaya yacmahuuna xaalaa yihiin kuwo wareersano yani waxa weye ku wareersan arrinkoo waxba garanaynin la hanuunin maayo waxna la tusi maayo lana tusaalayn maayo haddii wax loo sheegay diideen waxuma xumaantooda looga dhex tegaya macnaha yas'aluunaka can isaacati ayaana mursaha qul inamaa cilmuha cinda rabbii laa yujaliha liwaqtiha ila hu yas'aluunaka nabiga waxay ku weydiinayaan can isaacati qiyaamada xaggeeda wax kaa weydiinayaan ayaana bay ku weydiinayaan ayaana goormo ayuu ahaaday mursaha yani yani sugideeda sugidda la sugayo ama mursaaha qotominta iyo joojinta qotominta la qotominaya ama joojinta lasoo joojinaya qiyaamadu goormuu ahaaday qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmuhaa cilmigeedu cinda rabbii rabbigay agtiisu ahaaday ilaahay buu ag yaallaa laa yujaliiha ma faydayo oo ma muujinayo cilmigeeda liwaqtihaa fii waqtihaa waqtigeeda dhexdiisa laamta bimacnaa fii ka laa yujaliiha saacaddii ma faydayo fii waqtihaa waqtigeeda dhexdiisa ilaa huwa isaga mooye isaga mooye cid kaloo faydi kara ma jiro saqulat way cuslaatay qiyaamadii way cuslaatay saacaddii way cuslaatay fi samaawaati samaawaadka dhexdii waalardi dhulka dhexdiisay ku cuslaatay cilmigeedaa ku cuslaaday ama dhicitaankeeda laa taatiikum idiin imaan mayso ilaa baktatan si kadoo lama filaana mooye yas'aluunaka nabiga way ku weydiinayaan saacadda kaannaka sidii adiga oo xafiyun ka warhaya sidii adigoo garanayoo kale ku weydiinaya canhaa xaggeeda qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmuhaa cilmigeedu cinda allahi ilahay agtiisa unbuu ahaaday walaakina akara annaasi laakin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay og ilaahay unbay agtiisa taallaa saa ku celceli bale ayb saacadda iyo qiyaamada ayay ku weydiinayaanoo goormay ku leeyihin goormaa adduunka la gebagabaynaya su-aashu waxay u imaanaysaa oo u weydiinayaan ma aha inay doonayaan inay cilmi siyaadsadaan ee waxay doonayaan istibcaadu ma dhici karto waxaan dhici karaynin oo kaleeto ahaan bay u weydiinayaan war waa goorma waxaanaad sheegaysa adduunya dhammaanaysa iyo saacad baa imaanaysa waa lala xisaabtay maadana waa goorma ayaana mursaha saasay ku weydiinayaan bu nabigu sal ly slam yaa la leeyahy mursaaga waxaa la yidhahdaa alirsaa waxaa la yidhaahdaa inta badan maraakiibta iyo doogaha loo isticmaala markii macnaha waxa weeye markabku uu soo xidho oo macnaha waxa weeyaan uu yimaado xeebta yimaado wuxuu sii daystaa waxay dhaha barosinka yani wuu qotoonsadaa markaasuu istaagaa taasaa waxaa la yidhahdaa alirsa saasaa la yidhahdaa macnaha waxaa laga wadaa goormaa la istaajinayaa oo la sugayaa oo la joojinaya qiyaamada goormay soo dhacaysaa way macana saasaa laga wadaa waxaad ku tidhahdaa nebi ow cilmigeedu ilahay agtiisu y isaga cid aan ahayn oo faydi doona waqtigeedana ma jiro isaga unbaa sheegi ama ma ahe waktiga ay dhacayso laftiisu kama warhayo cid kale iskaba dhaafe laa yujaliiha saacadii ma faydayo liwaqtihaa waqtigay dhacayso uma faydayo ilaa huwa isaga mooye xataa waqtigay dhacayso isaga unbaa u sheegi doona ee waktiga laftiisu xataa kama warhayo goormay dhici doonto saasna macna waa la dhihi karaa laamtu bimacnaa fiihi la macnayana waa suurtagal cilmigeeda ama dhicitaankeedu wuxuu ku culus yahay samaawaadka iyo dhulalka dhexdooda maxaa yeele markay dhacdo samaawaadkuna way dildilaacayaan xidiguhuna way daadanayaan qoraxdan iyo dayaxuna sidan ahaan maayaan buuraha iyo dhulkuna sidan ahaan maayaan makhluuqii daciifka inagoo kalea warkooda iska bataay waa ku culus tahay marka ama cilmigeedaa ku culusoo samaawaadka iyo dhulalka iyo inta ku dhex nool cilmiga saacaddu waa ku culus yahayoo ma ogaan karaan suurtagal maaha sidaasuna rajaxaya ibnu jaliil tabr iyo ibnu kaiirkii saasay rajaxayaan maana ayib way ku weydiinayaan nebiow waxaad ku tidhaahdaa si kadaa unba idinku imaan shay inta laydinsii ogeysiye aad ku tala gashaan ood u diyaargarowdaan ma noqonaysee idinkoon filaynin bay idinku imaan way ku weydiinayaan sidii adigoo ka warhayo oo kaleeto oo cilmigeeda hayo ee waxaad ku tidhahdaa cilmigeedu ilahay agtiisu ahaaday dadka intooda badanse ma ay ogaa xadiidkii jibriil waa kii nabiga ku dhihi jiray sal lay wasalam ahbirnii can isaaca bal saacadda iiga waran ee nebigu dhihi jiray sal lay slam malmas-uulu canha biaclama min assaa'il ka la weydiinayo oo aniga nebi maxamed ah ka i weydiinaya oo jibriil ah ugama xogogaalsanid anigi adigu jibriiloo meel baan ka wada joognaa cilmigeeda hadday jibriil iyo nebi maxamed garan waayeen mama cid kalaa garan karta saas cilmigeediiyo goortay imaanayso waa hawl ilahay khaas u ah subxana wa tacala yas'aluunaka way ku weydiinayaan nebi wa cani saacati saacaddii ayay wax kaa weydiinayaan mursaaha goormo ayay ahaatay mursaaha qotobinteeda ama sugiddeeda ama joojinteedu goormuu ahaaday bay kuleeyihi qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmuha cilmigeedu cinda rabbii rabbiga agtiisa ayuu ahaa laa yujalliiha ma faydayo ma muujinayo saacadda liwaqtihaa waktigeeda uma muujinayo ilaa huwa isaga mooye ama laa yujalliiha ma muujinayo saacadda liwaqtihaa fii waqtiha waktiga ay dhacayso ma muujinayo ilaa huwa isaga mooye faqulat way cuslaatay fi samaawaati samaawaadka dhexdooda iyo walardi dhulka dhexdiisa cilmigeeda ayaa ku cuslaado ma kari karaan waa sidaa ay rajaxayaan muxaqiqiinta tafsiir laa taatiikum idinma imaanayso ilaa baktatan si kada mooye si kale idinku imaan si lama filaan yas'aluunaka nebiga way ku weydiinayaan saacadda kaanaka sidii adiga oo xafiyun mid caalim oo cilmi u leh ah canhaa xaggeeday ku weydiinaya yasaluunaka canha xaggeeday kaa warsanayaan kaanaka xafiyun sidii adiga oo cilmi ulaho yani ka warhayo kaleeto qul waxaad tidhahdaa inamaa cilmuha cilmigeedu cinda allah ilahay agtiisay ahaa walakina akara annaasi laakiin dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay ogaa oo kama warhayaan way macnaha cilmigeeda inuu ilahay khaas leeyahay subxana wa tacala ayib marka adduunyadu waa intaasoo kun iyo shii kunkii waa dhammaado shiigii baa laaban war jira maaha markaas war jira maaha adduunyadu kubayaalkeeda iyo shii waxay tahay ilahay baa garanaya subxana wa tacala cilmigeeda oo cilmi ilahay khaas leeyahay ninkii faraha la galaayo ceeb unbuu kala dhaqaaqay ragga culimada ka mida oo isku dayay inay waktigeeda wax ka sheegaan waa jiraan laakiin waktigay sheegeen inta lasoo dhaafay bay weli adduunyadii taagantah sooma marka ninkii faraha la galaba isaga oo ceeboobay buu ka dhebi maxaa yidha hawl ilaahay xidhayda cilmigeeda ninkii farageeyeysoo ceeboobi maayo khaladkiisa un baa loo tegi macna marka yaa laysku gelin waa hawl khaasa wey mana ilahi baa khaas la subxana wa tacala qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila ma sha allah qul waxaa dhadhaa nebiyow laa amliku ma haranayo linafsii naftayda uma hayo oo ma mulkinayo linafsii naftayda nafcan nafci u mulkin maayo walaa daran iyo dhibtoon ila maa sha allah wuxuu alla doono mooye walaw kuntu haddii aan ahay aclamu mid og algayba haddaan qaybka oga cilmiga maqan haddaan ogahay lastaktartu waan badsan lahaa min alkhayri khayrka xaggiisaan badsan lahaa wamaa magsanii imana taabteen assuu'u xumaanna ima taabateen in ana maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooye wa bashiirun iyo bishaareeye liqawmin qowm baan u bishaareynaya u digaya yu'minuuna oo rumaynaya anigu digniin iyo waxaa la iisoo dhibun bishaaro laakiin naftayda nafci iyo dhibtoona uma hayo oo hadduusan naftiisa u haynin ma cid kale u haya ninkii naftiisa daryeelaa tu kale ku dara sooma naftayda dhib iyo dheeftoona uma hayo macnaha cid kalena uma hayo haddii nebi maxamed uusan naftiisa dhib iyo dheeftoona u haynin wax ilaahay doono mooye ma cid kalaa u hayn karta marka safo maalintii nebigu uu isfuulay oo qowmkiisa iyo reerkiisa isugu yeedhay oo isu yimaadeen wuxuu ku yidhi war anugu waxba idiin qaban maayo ilaahay naftiina ka gata faadumoy xoolahayga waxaad doontay weydiis waa gabadhiisa intaan adduunyada wada joogno xoolahayga waxaad doontay weydiiso laakiin ilaahay agtiisa waxba kaaga tari maayo waxbana kuma mulkin karo naftaada naar waxaad kaga badbaadin lahay shaqaysabuu nabigu ku yidhi sal ly waslam saasay macana marka laa amliku linafsii nafcan walaa daran ilaa maa shaa allah wuxuu alla doono waa meesheeda laakiin wuxuusan alla doonayninna isuma hayo awoodaadana kuma jirto rabbi baa wax walba gacanta ku haya subxana watacala saas way macana ayib arrinkaa haddii ay saa noqotay ninkii awood sheegta bacda rasuulillahi sal lay wasalam oo makhluuqa soo beenalaba ya bal manaaqib ljilaani akhriya kitaabkan manaaqib ljilaani la yidhaha awoodda meeshaa lagu sheeganayo ilahnimo mooye wax kale ma marumaysanaysid saas maana dhulka anaa haya oo samaawaadka anaa haya oo meel walbaan ka taliyaa oo xaqiiqa ahaan baan dhulka u duubi oo ninkaan doonaan kala tuuri or waxaas wax jira maaha saas maana rag baa difaacaya waxay ku leeyihin waa majaas hawadaadu maxaad garanaysaa waa majaas majaas le majaaska aad garan ee meesha ku jira ee shirkigan iyo gaalnimadan meesha ka buuxda difaacaysaa muxuu gaalnimo ka weyn ma jirto inta gaalnimo soo martay kitaabka la yidhahdo manaaqib uljaylaani shirkiga iyo gaalnimo ku taallaaye meel ay ku taalla ma jirto meel ay ku taalla ma jirto haddana maca daalika nin islaamnimo sheeganayo wadaada koofiyad weyn baa difaacaya mas'alo la yaab le aad loola yaabo oo loo qariibsado saas way macana marka nabi maxamed sal lay slam baa sidan le waxba anigu awood gacanta kuma hayo wuxuu alla doono mooyaane jilaanina wuxuu leeyahay dhulka o dhan anaa gacanta ku hayo anaa u taliyo aniga halayla siimaado aniga halay weydiisto soo kaafiya kala dheri maa waxaa la doonayaa nusuusta qur-aanka iyo sunnada markaad fahamto wixii kasoo horjeedo khaldan inaad garato laakiin haddii aad ka cabsato lagu yidhahdo waa baxar buxur oo waa baxar awliyaad oo lama geli karo oo faham kaluu leeyahay oo qarsoon qurbaanka raggii dakaatirada ahaa iyo asaatiradii jaamacadaha kasoo baxay ma fahmi karaan manaaqibu jilaani oo waa sir baa ku qarsoon maxay tahay walaalayaalo maxay tahay waxaa laynoo qarinaya meesha ku jira ma diin qarsoon ba ma jirto saas way macana shirki maxdi iyo gaalnimo wey ninkii difaacana shaki male inuu islaamka ka baxayo waxaa meeshaa ku yaalla difaaca waxba yaan laysu qaqarinin waxbana yaan laysu dadadin dadkana gaalnimo yaan loo qarinin ninkii awoodda kownka sheegta inuu isagu ka taliyo maamulo waa gaal islaamnimada ka baxay biijmaci lculamaa nin culimada ka mid oo masaladaa ku muransan ma jiro saas maana marka masaladaas in lagu baraarugo kadib baa wuxuu yihi nabigu sal lay wasalam waxaa tidhahdaa baa layidhi cilmiga qeybka taasi waa mas'alo kownkan ilaahay unbaa ka taliyee lalama maamulo talabaadi waxa weeye haybka iyo cilmiga qarsoon ee addoommada laga qariyay ilaahay unbaa og cidna muusan u faydin cilmigiisa nabi maxamed wuxuu yhi sal lay slam waxaa tidhahdaa baa layidhi haddaan cilmiga qarsoon ogahay ma khayrkana waan badsan lahaa xumaanna iba taabateen oo nabi maxamed khayrka sooma badsan jir khayrka meesha ugu dambaysa u samayn jir saas daraaddeed mufasiriintu waxay leeyin waxaa laga wadaa khayrkani waa khayr adduunyo ganacsiga yani meesha aan faa'iidadu iga soo gaadhaysa un baadan mari lahaaba khasaare cagtaba ma saarinba ha haddaan ogahay ganacsigan safqadan aan gelayo inaan ku khasaari doono iyo inaan ku faa'iidi doono haddaan ogahay meel faa'iidaa mooyaane meel kale maba mareenba haddaan ogahay sanadka soo socda inay abaara dhici doonto barwaaqada maanta jirtaan sii kaydsan lahaa si dhibka dambe aan uga nabadgalo haddaan ogahay inay ascaartu kici doonto oo qaaliyoobi doonto sicirku qaaliyoobi doono alaabta maantay rakhiis yihiin baan sii kaydsan lahaa berritaan ugu baxsado lastaktartu min alkhayri wamaa masaniya suu sidaas culimo tafsiir ka mida kufasiraysa salafkiya qolana waxay leeyihiin ma ahee lastaktartu min alkhayri waxaa laga wadaa geerida ka hor ayaan dadaal dheeraada la imaan laha oo midkaan hayay ka badan haddaan ogahay goortaan dhibanayo qaybka qarsoon aan ogahay saas way macana ayib qul waxaa tidhahdaa nebiyo laa amliku ma mulkinayo naf linafsii naftayda nafcan wax manaafacaad walaa daran iyo wax dhibaata atoon dhib iyo dheeftoona naftayda uma hayo ilaa maa shaa allahu wuxuu alla doono mooyaane haddii alla doono meesheedu walaw kuntu haddaan ah aclamu mid og alhayba waxa maqan haddaan oga waxa maqan ee cilmiga ilaahay maqanaysiiye addoommada ka qariyay haddaan ogahay lastaktartu waan badsan lahaa min alkhayri khayrkaan badsan lahaa wamaa massanii imana taabteen assuu xumaanna ima taabateen in ana maa ana anigu ma ihi ilaa nadiirun diga mooye wa bashiirun iyo bishaareeye liqawmin dad mid u digay oo u bishaaranay yuminuuna u rumaynay hawshaydu waa intaa nebi maxamed bishaareeye iyo diga ayuu ah adduunka mid maamulana ma ahayn cilmiga qarsoonna khasnadihiisa mid soo fayda ma ahayn sidaas way macana haddii hawshiidu sidaa tahay awliyada mu'miniintuna jidkaasay ku raaceen nebi maxamed sal lay slam weli haddaad aragto jidkaa garab marsan waa weli shaydaan ee weliyullahi ma aha weliyullahi waxaa lagu gartaa jidkaa nabi maxamed uu jeexay buu raacaa saas way macanaa isma kallifo ismana dhibo wuxuusan ahaynna ma sheegto waxaan ahay waxaan garanayana waa intan oo qur-aanka iyo sunnadan ka fahmay wixii kalena ma garanayo awoodayduna makhluuqa daciifkaabaan waxaan kari karana waad ogtihin waxaana kari karina waad ogtihin بس لكن سواد يبوك الكرا يا دوك إلى وبلال يزوك قلبي صار معي هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي مثلوي خلقكم إذن أبوري من نفس النفس حق إذن كأبوري واحدة أو مدأ أو وجعل يلي منها نفس حق إذا كي لو كأبوري زوجها حاسكد ليسكن محل هو أبوري ليسكن إنه حسن درادة إليها زوجها حق إنه حسن إنه حسن أو كدقه فلما قرتي تغشاها أو دبولي waxaa laga wadaa markay is arkeen oo kulmeen ayay xamalat uuraysatay xamlan uur khafiifan oo fudud fa marat way daa'imtay oo way martay bihii uurkiibay la daa'imtay marat way martay bihii uurkiibay la martayoo yani si fudud bay u wadayoo soogal iyo siibax iyo macnaa waxa weye way istimraartay falamaa goortii adqalat ay cuslaad ayay dacawaa labadii yani waxa weeyaan labadii yani kulmay dacawaa waxay baryeen allaha alla ayay baryeen rabbahumaa rabbigood ayay baryeenoo waxay yidhahdeen lain aataytanaa haddaadna siiso saalixan ilmo suuban lanakuunanna waanu ahaani min ashaakiriina kuwa shukriyaanu ahaan falamaa goortii aataahumaa alla uu siiyey saalixan ilmo wanaagsan markii la siiyey ayay jacalaa yeeleen lahu alla waxay u yeeleen shurakaaa kuwa wadaaga fii maa shay kuwa la wadaaga aataahumaa alla uu siiyey subxana wa tacala فتعالى الله إلهي با ككر نغضي عما يشركون وحا إلا ولا تنيان إلهي با ككر نغضي سبحانه وتعالى معنى هذا وحوي تفسير كأوفي يعني ماشا خلاف ظلم با كتر آثار با ترتا حديث مرفوع على مر لقدقه وأنمي مركي نبي آدم إلهي أبوره حاول لقى أبوره في يديس oy kulmeen kulankanin iyo xaaskiisa dhex maroo kale ayaa caruur baa u dhalatay ilmihii u dhasho marka waa ka dhintaa ayagoo xaalkoodu sidaas yahay baa ibliis baa usoo dhuuntay markaasu wuxuu ku yidhi ilmahan idinka dhimanaya wuxuu idinku joogi xaawa marka uur bay leedahay uurka aad leedahay inuu badbaado ma rabtaa xaawe haa waxaad ku magacoodaa cabdulxaaris cabdi ibliis muusan dhihin cabdi ibliis hadduu dhilaa way fahmi lahay laakiin magacyadiisii u qarsoonaa mid ka mid uu sheegay cabdulxaaris ku dhih xaariskana isagaa la dhahaa ilmihii marka waxa weeyaan yani markuu dhashay ilmaha jacaylkiisa cabdulxaaris bay ku magacowday shirki buu noqday oo ilmihii ilaahu haddaad ilmo wanaagsanna siiso waanu kugu shukriyaynaa ilmihii markuu dhashay yani waxa weye adoon shaydaan loo bixiyey shirki baa halka ka yimi shirku tasmiya la yidhahda shirkulcibaada maaha saa xadiidkaas ayay ku fasiraan culimmada qaarkood aayadda aadam iyo xaawo weeye waxa khaladkani ka dhacay ayagaana shirkigaa la sheegayo sameeyey saasay leeyihin shirkigu laakiin kii weynaa mehe waa shirku tasmiya la yidhahda waa shirki xagga magaca bixinta ah laakiin xadiiska sidaa tilmaamayaa xadiis sugan ma aha waa xadiis daciif ah sheikhu lalbani caleyh raxmatullah wuxuu ku daciifiyey silsilada daciifadeeda jaladka hore iyo sidoo kaleeto saxiixuljamic sagiir alimaam ibnu katiirna sidoo kaleeto wuu tilmaamayaa tafsiirkiisa inuu afarkaasi daciif yo sugnayn qisaduna asalka waxay ku haysaa reer bani israiil baa laga soo guuriyey reer bani israiil qisooyinkooda maxaynu soo marnay waxaynu soo marnay wixii aan daliil loo haynin yani waxa weeyaan waa la iskaga sheekaysan karaa oo markaa qur-aan iyo sunnana aan kahor imaan kar ka hor imaanaynin waa la iskaga sheekaysan karaa laakiin lama rumaynayo saas maana waa haddaynu qur-aan iyo sunno ka hor imaanayn una markhaati kacaynin qur-aanka iyo sunnadu marka qisadaasi qiso sugan ma aha meesha ka saar tafsiirka ay marayaan muxaqiqiinta culimmada tafsiirka sida maalan xasan albasri baa u horreeya dooranaya ibnu katiir baa dooranaya shinqiiti baa dooranaya shawkani baa dooranaya tafsiirka u fiican waxa weeye in la yidhaahdo aayaddu qaybteeda hore aadam iyo xaawaa lagu bilaabay ayaga waxaa loogu bilaabay waa gogoldhig qiso markaad ka warramayso ood shay sheegi rabto horta waa gogolxaadh baa la sameya soma araar baa la sameeya aadam iyo xaawo sheegidda meesha lagu sheegay waa gogoldhig laakiin dadka shirkigu ka dhacay oo carruurtii u dhashay shirkiga sameeyoo ilaahay la wadaajiyey makhluuqaadkiisa ayaga ma aha ayaga meehee ayaga waxaa loo sheegay uu si looga gudbo oo gogoldhig looga dhigto kadibna loogu gudbo carruurtoodii waxay sameeyeen carruurtoodii qaar ka mid oo kuwii gaaloobay ah baa arrinkan ku kacay oo ilaahay carruurtuu siiyey la wadaajiyey kuwo kale alla subxaana watacaala yani waxa weeye kala qaybgeliyey oo la wadaajiyey sidaa marka la yidhahdo tafsiirku marka wuxuu noqonayaa yani aad alla wuxuu abuuray naf ayuu idinka abuuray nafta xaggeeda aadam baa laga wada xaawo ayuu ka abuuray nafteeda lanfeediisaa laga abuuray maxaa loogu abuuro isku jinsi looga dhigay inay isku xasilaan oo isku degaan oo isweheshadaan maxaa yeele hadday laba jinsi kale yihiin xasilidasaas ma suroobayso saas macana ilahi subxana wa tacaala wuu heli karay makhluuqaad kale inuu u guuriyo soo lama heli karto laakiin ma laysku xasili laha ruuxan kula jinsi ahayn oon qaabka makhluuqan qaabkaaga u oolin oo isku wax aydaan cunaynin oo isku qaab aydaan u samaysnayn yani wax way layskuma xasili karo haddana iskeed si u madax bannaan looma abuurin xaawe feediisaa laga abuuray waaba qayb aadam ka midaba dumarkii marka waa qayb ragga ka mid ah sidaas daraaddeed baad arkaysaa ninka iyo xaaskiisa xasiloonida iyo deganaanshaha iyo kalgacaylada dhex taalla meel ay taalla ma jirto saas maana maxaa yeele waa laba shay oo ilaahay kala abuuray subxana wa tacala isku meel bay ka soo jeedaan haddii ayna taasi jiri lahayn laysma weheshadeen xasiloonida iyo macnaha waxa way deganaanshaha dhex marayana ma dhece saas maana rabbi subxaana wa tacaala taa markuu sheegay baa marka waxaa loo gudbay aadam caruurtiisa qaar ka mida waxay ku kaceen falama takashaaha xamalat xamlan khafiifan famarat bihi wixii intaa ka dambeeya marka waxay ku saabsan tahay ma aadan iyo xawa maya waxay ku saabsan tahay caruurtoodii ka dambeeyey oo qaar ka mida khalad galay khaladaadkii caruurtooda ay galeen bay ku saabsan tahay inta dambe oo macnaha qolada ilmo ilahu haddaadna siiso wanaagsan waanu ku mahad celinayna ilmihii markii la siiyeyna shirkiga u sameeyey waa caruurtoodii kuwii dambe ee gaalnimada ku kacay kuwaaw laakiin aadam iyo xawa ma aha xadiiskaasna waxaynu yidhi xadiis sugan ma aha waxaana u sheegnay inaad ogaataan inaad ogaataano yani wadaadada qaarkood baaba iskaga fasiraya aayadda maxaa yeele qaar badan baa waxaa ka qarsoon axaadiista maxaa sugan maxaan ka sugnay xadiisaan sugnayna qur-aanka tafsiir loogama dhigi karo macnaha huwa alla alladii midka waya khalaqakum idin abuuray min nafsin naf idinka abuuray waaxidatin oo mid ah waa aadame oo wajacala yeelay minhaa naftaa xaggeeda zawjaha xaaskeed liyaskuna si ugu xasilo naftaas ilayhaa zawjada xaggeeda si ugu xasilo aadam si uu ugu xasilo zawjadiisa xawa ayib wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha sor ilaahay dumar buu idin abuuray aayadihiisa ka mid si aada ugu xasishaan wajacala baynakum mawadatan waraxma kalgacayliya isjacayl iyo naxariis buu ilahay dhexdiina yeelay subxana wa tacala liyaskuna si uu xasilo ilayha iyada xaggeeda ugu xasilo isu dugsadaan isu weheshadaan falamaa goortii tagashaa jinsigii labka saasba markaa falamaa goortii tagashaa jinsigii labku uu daboolay haa jinsigii dhadiga ahaa oo caruurtoodii dambe a markaa ayaa xamalat way uuraysatay jinsigii dhadiga ahaa xamlan bay uuraysatay khafiifan oo fudud yani xamli fudud bay uuraysatay waxaa laga wadaa macnaha uurku marka hore waa fudud yahay maxaa yeele waa markuu ama dhibicda biyaha yahay ama xinjirta yahay ama meher cadka yani waa fudud yahay xamalat xamlan khafiifan lagu dhibaatoon maayo ayib dib buu kasoo cuslaanaya marka xamalad ama waxaa la dhihi karaa sida shinqiitiyo leeyahay hadalka waxaa lagu wada wadi karaa xawiya aadam laakiin waxaa la dhihi karaa inta dambe ayaga loolama jeede maadaama ayagu ay asal yihiin baa loogu tiirinaya caruurtoodaana laga wadaa maana saana la dhigi kara falamaa goortii takashaaha uu daboolay xamalat way uuraysatay xamlan uur khafiifan oo fudud fa marat way daa'imtay bihi uurki marad istamarad wey istamarat way daa'imtay bihi uurkiioo way waday way waday oo manaa wax weeyaan yani way la daa'imtay falamaa goortii asqalat ay cuslaatay oo uurkii u weynaaday ayay dacawaa waxay baryeen allaha alla ayay baryeen labadii labkiiyo dhadigii rabbahumaa rabbigood bay baryeen maxay ku baryeen lain aataytanaa haddaadna siiso saalixan mid suuban ilmo quman oo wanaagsan oo fiican haddaad na siiso lanakuunanna waanu ahaani min ashaakiriina kuwa shukriyaanu ka mid noqonayna sidaasay ilahay u barya subxana wa tacala ayib falamaa goortii aataahumaa alla uu siiyey saalixan ilmo wanaagsan markuu siiyey jacalaa way yeeleen lahu alla waxay u yeeleen shurakaa'a kuwa la wadaaga fii maa shaygii aataahumaa uu siiyey ilmihii uu siiyey kuwa la wadaaga ayay u yeeleen asnaamtii iyo dhagaxyaantii waxay caabudi jireen bay kala qaybgeliyeen alla subxana wa tacala fatacaala allahu alla ayaa kor ahaaday camaa shaybuu ka kor ahaaday yushrikuuna ay la wadaajinayaan waxyaabaha ay alla la wadaajinayaan buu rabbi ka kor ahaaday oo rabbi subxana wa tacala addoommadiisa wax lama wadaagi karay in ay sidaas tahay oo caruurta aadam laga wadin isagiyo xaawo laga wadin waxaa laga faa'iidaysanayaa fatacaala allahu camaa yushrikuuna badi lama dhihin camaa yushrikaani soo ma labadoodii looma celinine jamc baa loo celi fatacaala allahu alla ayaa ka kor ahaaday camaa shayga yushrikuuna ay la wadaajinayaan aadam caruurtiisu ilahay waxay la wadaajinayaan makhluuqaadkii shirkigooda ilahay waa ka kor noqday hada wabilahi towfiiq wsal allahuma waslm ala nabiyina mxamed